أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون
bismillaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kulanti wacan dhegaystayaal idilkiinba meel kasta oo aad naga maqlaysaan ku soo dhowaada barnaamijka diiradda jimcaha ee toddobaadlaha ah أيها المسلمون أيها المسلمون maanta barnaamijka diiradda jimcaha waxa aynu kaga hadli doonaa doorashooyinka shisheeyuhu iyo dowladda federaalka ay ka abaabulayaan in laga qabto dalka soomaaliya waxa ay ka qabto diinta islaamka iyo arrimo kale oo ku dul wareegi doona mowduucaasi biidni illaahi ilkariim waxaana toddobaadkan barnaamijka marti ku ah fadiilatu sheikh nuur macalim cabdiraxmaan oo ka mid ah culimmada diinta islaamka shiiqah waxaa toddobaadkan la kulmay waryaheena aydaruus sabriye ugu horeenna waxa uu weydiiyey bal inuu cabir noo saaro waxa ay shareecada islaamka ka qabto doorashooyinka shisheeyuhu ay ka abaabulayaan soomaaliya بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد falalka ama arrimaha waayahan aada u soo badanaya tusaaleyhaya in dad badan diinta islaamka inay ka baxaan ay rabaan oo macnaheedu yahay inay alla ka furtaan ibliis ku xirtaan waa wax la yaab leh gaaladuna aad bay ogolay- u olayhaysaa dad badanne waxay ciidanayaan inay arrintaas ka qayb qaataan waxa marka la yaab leh dadkaasu ma waxayna fahmin waxay diinta islaamka kusoo galeen oo ahay ashhadu an laa ilaaha ila allah wa ashhadu anna muxamadan rasuulullah oo macnaheeda amba ulajeedadoodu ee jumlada hore ay tahay waxaan markhaati kac ah wax xaq addoon loogu noqdoon alla ahayn aysan jirin oo ah ikhlaasu alcibaadati lilaahi rabbi alcaalamiin ruuxu labada erag ku hadlay erega hore inuu alla cibaadada u barax tiraayo ballanqaad uu ballanqaada inay tahay Ee, jumlada dambane ashhadu anna muxamadan rasuulullahi nabi muxameden rasuulka alle inuu yahan markhaati kaca oo ulajeedadooda ay tahay asiga ayaan raacayaa qaabkan alle cibaadada ugu barax tiraayo oonan alla subxaanahu wa tacaala makhluuqaadkiisa aanan waxba ugu daraynin waxaan uga dayahoon ku raacayaa nabiyullaahi muxamed sala allahu calayhi wasalam dadka marka waxaad moodaa rag iyo haweenba ayagoo leh inayna fahmin labada kelimo oo islaamka kusoo galeen sidaa darteeda qorshooyinkii gaaluhu soo gaaladu soo diyaariyeen ama alla diidyada ibliis ku xiran oo xisbu shaydaana la yidhaah qorshehay soo diyaariyeen oo ah in diinta islaamka ama dadka alla ku xiran alla laga furo waddo kastoo loo soo maraba arrintaasu inay halis tahay ruux walba oo inuu ogaadaa ogaal weliba adilada adilada leh oo daliil ama burhaan iyo xujo leh arrintaas markaan rabno inaan miisaan saarno cabir noo saar macnaheedu waa miisaan saar waay miisaan sharci ah oo sharciga islaamka ah saar waa inaan hordhaca horta ka hormariya oo ah yaa xaqa horta yaa xaq wale in addoon loo noqdo allah wuxuu yidhi subxaanahu wa tacaala qul man yarsuqukum min asamaai suuratu yuunus aayadda ku jirta dadka waxaa ku tiraa nabiyow dadka inay allah subxaanahu wa tacaala keligii inay addoon u noqdaan la kari laayahay waxaad ku tidhaahdaa man yarsuqukum min asamaai waalardi yaa cirka iyo dhulka idinka arsaaqay oo cirka waxaa ka imaanayo alla nooga keenayo waxaa ka mid ah talada ka mid ah xagga ruuxda waxaa ka mid ah daruurta taladana naftaa ku ruuxdaa ku noolaata daruurtana jirkaa ku noolaada wal ardi dhulkana idinka arsaaqay dhulka waxaa nooga yimaada wixii naftu ku noolaa lahay jirka markuu roobku ku dhaco fi samaai risqikum waatayahaada allah noo soo saaraya wixii dad iyo dunyaba cunaan aman yamliku samca walabsaara waa su-aal indhahaad wax ku arkaysaan iyo dhagahaad wax ku maqlaysaan yaa iska leh yaa idinkugu deeqay idinku ilaan maadan haysana markaad eh, isfiirisaan haddii alla idinka qaado waad aragteenoo waxba heli ma kartiin aman yamliku samca walabsaar waman yukhriju alxaya min almeyti wayukhriju almeyta min alxay midka nool yaa midka dhinta ka soo saara midka nooloo muslimka ah ulajeedooyinka aayaddu tilmaamaysa waxaa ka mid ah xayiga in loo jeedo ruux nool oo muslima mid dhintaa laga soo saaro alla kasoo saaraho ah gacal sida nebi ibraahim oo kale calayhi salaam waa noolay nebiyada ilaahay oo ka mid ahay aabbihiina waa dhinto waxaa gaal u ahay aasar wa yukhriju lmayita min alxayi midka dhintay ayaa kasoo saaraa mid nool sida nabiyullaahi nuux calayhi salaam wuxuu ahay nin nooloo nebiyada ilaahay ka mid ulcasmiga sida nabiyullaahi ibraahim oo kale wuxuu dhalay wiil dhintay oo gaal ah inahu laysa min ahlik waman yukhriju lmayita min alxayi waman yudabiru lamra arrinka yaa u taliya adduunyada aan hadda joogno aakhiradan kusii soconno iyo makhluuqaadkao dhan arrinka ku saabsan qorshahaas yaa maamula bal intaasoo su-aala su-aal faseyaquuluna waxay dhihi doonaan uri allah waxay dhihi doonaan gaalada alla diidyadu waxay dhihi doonaan allah ayaa waxaasoo dhan sameeya faseyaquuluuna allahu faqul afalaa tattaquun waxaa ku tidhaa markaas soo alla iska jiri maysiin allah intaasoo dhan qabtay waa idinka inaad keligii addooma u noqoteen diidane ee waxyaalo idinka idin lamidaho addooman alla ah aad rabtiin inaad u noqotiin addooman oo awaamirtooda iyo nawaahidooda iyo taxliilkooda iyo taxriimkooda aad qaadataane maxaa haddaba taas idinku ugu wacan maad alle ka baqdaan fadalikum allahu rabbukum alxaqu kaas waa allah intaa wixii qabta alla ilahnima astaahila rabbukum waay alxaqu ee xaqaa fadalikum allahu rabbukum alxaqu rabbiga xaqa sigaas waay oo in addoon loo noqdo xaq u leh maxay intaasoo dhan u qabtay markaasuu alla wuxuu leeyay famaada bacda alxaqi ilaa dalaal xaqa kadib maxaa ah oon baadinimo ahayn taas marka waxaan tallaabta koowaad uga hadlaynaa horta waxa xaqa waa allah waxa kaloo sharciyaa dejinaan rabnaa iyo xeerar dejinaya dhahaya xaq ma ahe baatil waay baatil waay wax wax ka jiraan maaha waa dalaal wixii xaqaas ka soo hara suurati alxaj alla muxuu ku yidhi markuu ka soo hadlay alla subxaanahu watacaala inuu habeenka maalinta dhexeeda geliyo maalintan habeenka dhexdiisa uu geliyo iyo arrimahaas markuu ka soo waramay oo wuxuu yidhi dalika biana allaha huwa alxaqu wa ana maa yadcuuna min duunihi huwa albaatil alla asigaas shaqadaas allaha qabta oo yuuliju leyla fi nahaari wa yuuliju nahaara fi leyl ayaa ah midka in addoon loo noqdo oo waxaan haddaba xalaal waaye waxaan xaraam waaye waxaan xaq waaye waxaan baatil waaye waxaan waa lagu janno galaa waxaan waa lagu naar galaa insaanka ama dadka midka inay talada caynkaasa ugu hagaagaan ka astaahila waa ka laakiin wax kalooy talada ka qaadaan ma astaahilaan ma astaahilaan oo ay leeyihiin sharci dejin waayaan ka wadaa wa ana maa yadcuuna min duunihi huwa albaatil waa baahatin waxaan waxba ka jirin waay waa shaydaan aayadda ku jirta suuratu luqmaan saasay ahayd iyaduna alam tara ana allaha yuuliju leyl markuu ka hadlay ayuu wuxuu yidhi sidaasoo kale dalika biana allaha huwa alxaq wa ana maa yadcuuna min duunihi albaatil wa ana allaha huwa alcaliyu alkabiir aayaddi macnahooda sidaa ahay aayadama intaan waxaan ka faa'iidnay waxa in allanimo loo aqoonsado astaahilo xaq u leh waa allah subxaana wa tacala wixii ka soo heroo sharciga dejihayaan iyo waxay haddaba samaynayaan qorshaha noocaasahoo dunidu ku kala socoleed iyo waxba kama jiraan waa baadil xaq uma leh maxaa yeeley xabadba ma ogaba waa ka hadli doonaa sidoo kaleeto waxa alla wata haddana xaqa talada alla wata xaqa fi suurati fatir aayadda ku jirta waladii awxaynaa ilayka min alkitaabi huwa alxaqu musadiqa lima bayna yadayhi ina allaha bicibaadihi lakabiirun basiir waxaan adiga kuu soo waxayno nabiyo oo kitaabkii ah asigoo rumeeya musadiqa lima bayna yadayhi asaa xaqa waladii awxaynaa ilayka min alkitaabi huwa alxaqu musadiqa lima bayna yadayhi ina allaha bicibaadihi lakhabiirun basiir taasna waxa waaye waxa alla wataa xaqa si kale haddaan u niraah guud ahaan waxa waaye halkudhagu allah xaqa wixii kasoo horna baatil waay oo ilahnimo loo daba soco sharciga dejiyaan laleeyahan ka wada waxa alla wataa xaqa oo kitaabkii alla ah oo taladiisii ah iyo sunnadii nabiga calayhi salatu wasalaam aan ka harin oo anzalnaa ilayka dikra litubayina linnaasi maa nusila ilayhim walacallahum yatafakkaruun allah xaqa wuxuu wataa xaq waxaan kaloo leeyahay waxaa dejiyey baarlamaankaa dejiyey kadaa waaye xaq ma eh baatil waay waxaa kaleetoo xaqa basharka in la raaca ay tahay ee allahu rabu alcaalamiina oo waajibiya ruuxii allah subxaana wa tacaala qaabka saxda ahee loola xiriiraya raba in uu la xiriiranayo waa nabi muxamed calayhi salatu slam basharkan kaloo lagu leeyahay caalamka ah oo calam insaan caalamulbashar bashar aada inyaaqwadiiqadiisa qaadato aada haddaba alla subxaana wa tacaala raadlihashadiisa herayso caradiisana ka badbaadayso ma jiro nabi moxamed ahayn caleyhi salaatu wasalaam ambiyada kale guud ahaan waa la rabaa inaad rumayso laakiin waxa aad raacayso inaad iyan rumayso raacda laga rabo waa nabi moxamed caleyhi salaatu wasalaam faaaminuu billahi warasuulihi الnabiyi اlأmiyi اladii yuؤminu biاllahi wkalimaatihi wاtabicuuhu lacalakum tahtaduun fii suurati اlacraaf iyo fii suurati اnuur wain tutiicuuhu tahtaduu wama cala rasuuli ila albalaaqu اlmubiin xadiidkii bukhaari fii saciu ku warina waa tu ahay kulu ummatii yadkhuluuna aljanata ila man abaa qiila waman ya'ba ya rasuula allah qaala man ataacanii dakhala aljanna waman casaanii faqad abaa taasa saasay ahayd ayib idan marka miisaanka dhabtaa waxa waaye alla xaqa waxaa haddaba inay sharci dejiyaan xaqu leh inay dadka u dejiyaan waxay noloshooda ku dhisi lahaayeen oo jidka jahanamo inay ku gartaan ay uga leexo lahaayeen jidka janno inay ku gartaan ay haddaba ku soco lahaayeen xaq waxa u leh waa allah subxaanahu wa tacaala wuxuu soo dejiyey ayaa xaqa waxa xaqa nabi moxamed calayhi salaatu wasalaam basharoo dhan asigaasaa laba inaad rumaysood raacdo rususha kale waad rumaynaysaa raacidda nabi moxamed calayhi salaatu wasalaam alla gaar waataan markaan ku bilaabayna islaamka ruux wuxuu kusoo gelaya ashhadu an laa ilaaha ila allah wa ana muxameda rasul alikhlaas walitibaac waxaa kaloon u tillaabsana yaa og ruuxa hanuunsan iyo ruuxa habowsan yaa kala garanay allah kala garanay ina rabbaka huwa aclamu biman dalla can sabiilihi wahuwa aclamu bilmuhtadiin waxa waaye rabbigaagu nabiyow allah warramay hadda dhegayso asigaa og qofkii dhumay ina rabbaka huwa aclamu biman dalla can sabiilih allah wadadiisa ruuxii ka habaaba rabbiga asaa og wahuwa aclamu bilmuhtadiina kuwa hanuuno wadadii alla ku socdane alle asaa la socda meeshaas marka maxaad ka fahmaysaa basharka dunida ku nool haddaad daba kacdo intooda badan waa ku habaabihayn waa ti alla yidhi wain tutic akara man fi lardi yudiluuka can sabiili illah in yatabicuuna ila danna wa in hum ilaa yakhrusuun ina rabbaka debi ku xigta dhulka waxa jooga badankood haddaad talo ka qaadato yudiluuka can sabiililah waxay kaa habaabihayaan wadadii alle maxaa yeele ma raacayaan ilaa mala mahayna way la taha unay wataan waxaan marka arkaynaa doorasho iyo gaalada wadaahu kulligood waa baatil waxa ay wadaan waxa saxda ah waa wixii alla subxaanahu wa tacaala uu soo dejiyey oo nebiyullaahi muxamed sala allahu caleyh wasalam uu la yimid taasa xaqa ruuxa marka islaamnima macno uun ay ugu fadhido waa inuu aayaadkaas dhuuxaa iyo halka xadiidoon ku daray waa inta hadda darsigan aan ku qaadaa dhagahayna waay waxaa kaleetoo laga marmaana inaan fahno oo dadku markii murun laysugu yimaado ama baraha bulshada ha laysku helo ama meelaha kaleetoo dadku ku kulmaan oo majaamicda ha laysku helay ruux walba waa inuu ogaadaa markuu hadlaayo waxa uu ku hadlaayo maxay yihiin adiga cilmigaaga iyo aqoontaadu maxay tarayaan aqoonta rasmiga ee la hubee wax walba idlay haysa ee adduun iyo aakhira wixii ku saabsan oo dhan garahaysa waxa noo muuqdee waxa noo muuqanoo dhan aqoonta ururihaysa waa tee waa aqoonta alle subxaana wa tacaala waana kitaabkan alle iyo sunnada nabiga caleyhi salaatu wasalaam sidaa darteeda waa inaad ogaataa insaanka maanta hadlaaya ee ka hadlaya ama masale gaar ah ama ummad masiirkeed ka hadlaaya wuxuu ku hadlaya waa maxay maxaa yl isugu lama dhalan aqoon lama dhalan oo allah noo sheegay allihii abuuraa noo sheegay wallaahu akhrajakum min butuuni ummahaatikum hooyaalkiina caloolahooda allah idinka soo saara laa taclamuuna shayan idinkun waxba ogeyn hal xaba ma ogeyn markii allana soo saaraya kadiba wuxuu noogu deeqay noo hibeeyey dhegahan wax ku maqli lahayn indhahan wax ku arki lahayn iyo caqligii aan wax ku kala shaandhay lahayn jacala lakum asamca walabsaara walafidata lacalakum tashkuruun saan alla subxaanahu wa tacaala aan keligii addooman ugu noqono towxiidullahi si loo helo kufrina aan isaga ilaalino waa laga marmaan marka ruuxu inuu fahmo mas'aladaas waa iska murmaa waxba kuu tari mayso jidka shayddaanaad raacay haddaad iska murato wa min annaasi man yujaadilu fillaahi bikayri cilmin maxaa ku xiga wayatabicu kulla shaydaanin mariid hadduu aqoon la'aan aqoon la'aanna maxaa ah wixii alla yidhi oo rasuulkiisu yidhi haddaadan aqoon ka dhiganayn aqoon la'aan waayo waxaad wadaa ma garat ilaa insaana labadaas haysan muxuu yahay waa daluum jahuula innahu kaana daluuman jahuula ee wayatabicu kulla shaydaanin mariid ayuu raaca shaydaan kastoo khayr laga murxiyo waayo macnaha waa baraha bulshada maanta wax layskula aimca yihiin nin intaas kitaabka alle sunnada nabiga calayhi salaatu wasalaam iyo qaabkay u fahmeen nabi moxamed calayhi salaatu wasalaam iyo asxaabtiisa ridwaanullah calayhim haysta ayaa dagaalka ka qaybgeli kara amaa ninkaan haysano sacbooley waaye in yar kadibba waa lala tega laakiin ninka wax iska caabi kara waa ninka kitaabka ee sunnada haysta cilmigoo dhan hadaba halkaasu ku jiraa wixii kasoo horana wasaawisu shaydaan waay isla markaasna qaabkay u fahmeen nabi moxamed calayhi salatu salaam iyo asxaabtiisa ridwaanullah calayhim waa inuu tix raaco baadi goobo marka miisaanka dhabtaa ee wax la saaraayo wixiina kuu kala cadayhaya waa u filaa mid ah waxba kuu tari maayo waa ka alla yidhi oo rasuulkiisaa yidhi waaye wallahu aclam waa tahay sheekh nuur dad badan oo horey loogu siray doorashada ayaa toobad keenay in doorashada laga qayb galo amaba loo ololeeyo ma lagu gaaloobayaa bal arrintaasi noo faahfaahi taas warkeedu waa iska cad yahay ruuxa muslimka ah waxaa mar hore u ballan qaaday markuu islaamka soo gelayay ashhadu an laa ilaaha ila allah wa ashhadu anna muxamadan rasuulullah oo macnaheedu yahay kelimada hore waxaan markhaati kaca waxaan alla ahayn oo in addoon loo noqdo xaq u leh inayna jirina markhaati kaca wa sidoo kaleeto waxaan jumlada labaad waxaan markhaati kacaa nabi moxamed sala allahu calayhi wasalam inuu fartiin wadihii alla yahay labadaa jumlaa wax walba dhammeeyan kitaabkiiyo sunnaday ku dhan tahay oo wixii alla subxaanahu wa tacaala aad ku caabudi lahayd waxaad uga dayaysaa nabi moxamed calayhi salaatu wasalaam waa inaadan waxaan allahayn addoon u noqon anaadan addoon ugu noqon ilaa wixii alla soo dejiya maahayn taas marka masaladan hadda labaad waxay u baahan tahay marka hore in loo saldhigo muslimka maxaa u marjica maxaa u marjica markii murun yimaad alla wuxuu ihi wama khtalaftum fiihi min shayin fa xukmuhu ila allah wax kasta min shayin fiiri waa nakira fii siyaaqi shardi wama khtalaftum fiihi waxaad isku khilaafteen maada markaan shardiye ka dhigno waxaad isku khilaafteeno min shay-un uun ah fa xukmuhu shayga taladiisa ila allahi alla xaggiisa u ahaaday maxaa yeelay alla asaa abuura uunkoo dhan asiga ayaana u taliya oo alla wuxuu ihi fi suurati alacraaf alaa lahu alkhalqu waalamru tabaaraka allahu rabu alcaalamiin alla asiga ayaa abuurisaas ka lehe baraaruga baraaruga alla asaa talada iskale alaa baraarug waay lahu lkhalqu walamru taladan aso iskaleh amrullaahi alkowni iyo amrullaahi sharci labadaba alla subxaanah wa tacaala asaa iskale oo amrullaahi kowni waxaa ka mid ah maalintan alla hadaba keenayo iyo muddo markii la joogo haddana booskiisa uu habeen keenayo daruurtan alla keenayo cirkan uu abuuray dhulkan uu abuuray miraha uu ka soo baxay marka uu daruurta carka ka keena dhulka uu ka soo baxay weedadii duunia u isticmaali lahaayeen badahana uu sidan ka dhigay isla markaas webidiisana uu ka dhigay habeenka maalinta qoraxda bisha waxa isoo dhan annuku hal xaba kuma lihi alla kaliyaha abuuray annagu waxna la ka qaybgeliya ma jiraan maxaad ka dhihi lehedan yaana yidhi way sugnay ciduna ma dhihin alla keligii abuuray taladana asa keligii iskale alla subxaanahu wa tacaala alaa lahu alkhalqu waalamru tabaaraka allahu rabu alcaalamiin abuurista alla una iskale taladan alla iskaleh tabaaraka allaahu rabu lcaalamiina caalamiinta rabbigooda ahay allah subxaanahu wa tacaala caalamiinta rabbigoodii waay asaa u taliya asigaa waxaana xaqa waxaana baatila waxaana fiican waxaana xun waxaana saxiixa waxaana faasida asaa dhihi kara wax kale oo shaqa kumale marka haddaad tidhaahdo anigu alla subxaanahu wa tacaala abuurista aan la wadaaga haddaad tidhaah dad badanaa waxay ku leeyihin waad waalan tahay ma alla wuxuu buurada abuuri kartaa allana waa su-aalo wuxuu ihi am jacaluu lilaahi shurakaaa ma waxay u yeeleen alla kuwa allanimada kula shirkaa oo khalaquu ka khalqihi uunkiisoo kala abuureen fatashaabaha alkhalqu calayh uunkii marka uu isaga darmay walilaahu khaaliqu kulli shayin walwaxiduha sidoo kale tashriicu waa xaq alle leeyahay sida abuuristu alle xaq lagu leeyahay u too kaleeto oo alle wuxuu yihi subxaanahu wa tacaala markuu ka hadlaya am lahum shurakaau sharacuu lahum min addiini maa lam yadan bihi illaah ma waxay leeyihiin kuwa alla allanimada kula shirkaa oo dadka inay u jideeyaan markaa xaq u leh waxaan alla idnin oo diin looga dhigayo dadki diin dadkii looga dhigayo oo waxaan hadda leeya doorashaa la gelaa dimuqraadiyadu waa diin gaalo la socoyaa waa diin gaalo waxayna wax ruuxa laga fahansiin karo ugu horeysa waxawaaye waxa ay sheegayso iyo waxay ku salaysan tahay waxa waaye xukunka shacabka iskale waay shacabka iskale shacabka aftida la weydiiha asiga ayaa qoladay doortaan iyagu shacabku qoladay doortaana hogaamihayso waxay rabta u jidayhaysa ayaguna waa inay dabagalaan oo aynan midig iyo bidix uga leexan saas waay dimuqraadiyada lagu sheega ee shacabka iskale xukunka waay diinta islaamkuna maxay tahay dimuqraadiyada diin gaala ah saasay u shaqaysaa xukunka shacabka iskaleh waad aragteen hadda waxaa la leeyahay ninka xildhibaanka shacabku waa inuu soo doortaa oo shacabku soo soo dooraha shacab hoolleysuu keeni kara ma jira waxayna dadkii soo dooro lahay ayaa xilligii horena waxay dhaheen konton iyo kow haddana waxay dhaheen boqol iyo toban sooma dhihin boqol iyo tobankaasaa ah shacabkiioo la soo yareeyey markii hore qabiil qabiil loo qaybiyey qolo walbana hadda waa la soo yareeyey nin kasta marka boqol iyo tobanaa soo dooraysa macnaha waxaa waaye in shacabka iskalehay ka kacaysaa bahashan waa diin gaala waaye adigana diinta islaamkood leedahay waa ku jiraa maxay ka kacdaa in alxukmu ilaa lilah talada alle mooyaane cid kale iska bali addoommo alla waayo shacabku amara wuxuu fara allaa tacbudu inaadan addooman u naqanin ilaa iyahu asiga maahin dalika diinu lqayimu kaas waa diinkii toosnay ma garata walaakina akara naasi laa yaclamuun arrintu siday dhab ku taha aqoon u male saa darteeda waa habaabeen macnaheedu marka waxaa waaye haddii aad rabto inaad garato doorashadan dimuqraatiyada oo dhagaha lagaaga afuufayo ee dadkii ay ku qabatimeen baraha bulshada markii la joogo idaacadaha telefishinada meel walba dimuqraadiga doorashada dimuqraadiyaa yiris dadkii markay wax fahmeen markii wax loo sheegay indhaha u kala kacay waxbay garteen waxay fahmeen inay gaalnimo tahay alla ka fura tahay isla markaasna qaar waa ka soo noqdeen qaarne waa la tagtay tanna waa sidii oo kaleeto marka macnaheeda waa inaad fahantaa war waxaanu islaamka miyaa looga baxaa mase looga bixi maa yaa la weydiiyaa yaa inuu ka hadlo xaqu leh allah subxaanah wa tacaala asiga wuxuu soo dejiyey inaan ka dhegaysano maxaa wuxuu soo dejiyey xaqa waxaa xaqa rasuulkii uu usoo dhiibo nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam alla marka maxuu leeyahay waxaad isku khilaaftaanoo shay una allah taladiisa iska leh sow abuurista ula kala yaabo talada ula kala yaabo walaa yushriku fii xukmihi axadan waatayahd riwaayo sabciyaan qiraa'a sabciyana waxay qabtaa walaa tushrik nebiyow fii xukmihi alla taladiisa axadan ha la wadaajin taasna waa jirta waxaa jirta marka alla wuxuu ihi fain tanaasactum fii shayin shay haddaad isku muruntaan oo iidday gacantay iduguna iidday ay dhacdo kala tegi maysin muslim haddaad tihiina faruduuhu ila llahi alla u celiya shayga isku dhuntaan wuxuu doonaa ha aada waa fii shayin waaye nakira fii siyaaqi shardi tufiidu lcumuum ha meel kale hu celi allah iyo rasuulkiisa kaliya beesha caalamka lama dhihin lama dhihin wadaad hebel wadaad maba ku jirta ku jira culummo kuma jirto inaad fahantaa laga raba culumana warinayso ku leeyahay culumma ku warin aayaddan miya culummo shaqa ku leh ilahi wuxuu ku leeyahay faruduuhu u celiya ila allahi wa rasuul alla muxuu ka yidhi rasuulkiisu ka yidhi in kuntum weliba iimaankiyaa kaaga xiran in kuntum tu'minuuna billahi walyowm alaakhir haddaad tihiin inaad allah rumaysiin maalinta dambana rumayeysiin nabiguna wuxuu yihi sala allahu calayhi wasalam innii qad taraktu fiikum shay-ayni labadaasaan uga dan leh lamo tana ila llahi warasuuli waay aayaddu xadiidkuna shay-ayni waay oo haddaad qabsataan aadan rumaynina lan tadiluu bacdahuma abada kitaab allahi wa sunnatii walan yatafaraqa xataa yarida calaya alxawd waa xadiis saxiix xaakim fii mustadrakii uu kusoo saaray waana saxiix oo waxaa saxiix ragga lagu yaqaano shaqadan sida maaragtay sheekh shucayb arnauud iyo raggaasoo dhan waa saxiixay leeyihiin iyo sheekh albaani raxmatullahi caleyh waxaa soo haray kitaabkaee sunnada qaabka loo fahmayo loo fulihaayo ilanimo wuxuu rabaa qaabka asiga uu xiisayahay inuu aayadda u luqunjibaaro ama u qalloociyo ama u wiiciyo aayadda ama xadiidka ama labadoodaba yaa laysku hubaahoo berri haddaad qabri gasho hala celiya ma suurtagal naqayso yaa laysku hubaa qaabkay u fahmeen u fuliyeen oo biyo kama dhibcaana oon biyo cabaal siisan waxaa laysku hubaa nabi muxamed caleyhi salaatu salaam iyo asxaabtiisa ridwaanullah caleyhim maxaa u daliila waman yushaqiqi rasuula min bacdi maa tabayana lahu lhudaa ruuxa rasuulka meeshuu mara mahayna meel kale qofkii mara markii hanuun u caddaada kadib oo jahli loogu cudurdaara ma qabyo oo qariiba cahdi mil islaami ma aha ama waa ahay waa loo sheegay asuu kadib rabaa inuu haddana meelihii kasii muuqdo mana aha nashaa bibaadiyati bacita can culamaai meel culammada ka fogna kuma barbaarin ama waa ku barbaariya waa loo sheegay marka rasuulku sala allahu caleyh wasalam meeshuu maray qofkii waydaarta wayatabic hayra sabiili lmu'miniina muminiinta dhabbahoodii dhabbaan ahayna tix raaca alla wuxuu leeya nuwallihi maa tawallaa wanuslihi jahannama wasaad masiira ruuxaas waxaan gacal uga dhigaynaa wuxuu gacal ka dhigta jahanamana waa gelaynaa waana meel aayatiin noqoto xun waay haddaad marka jahanamo tagto calaacalka lacagaan qaatay madaxa layga dhigay xay kuu tare berri haddaad jahanamo gasho waxaad ku calaacalayso ama qof ku calaacalaya gala jahanamo waxuu ahay maalkaygii waxba iima tarin awoodaydii waa baabaaday maa aqhnaa canii maaliyah halaka canii suldaaniya waxa dadka diinta islaamka ka saara waa labadaas maal iyo madaxnimo berrina waxa naarta camiraya kuwa noocaas gaaladu usoo qorshaysa ay yidhaahdeen jaanisaa jira waa kaasaa waa in laga faa'iidaystaa dadka jaaniskan ugu talagalan beesha caalamka haddaan nahay haddii jaaniskan ay dayacaanne waa jaaniska ugu dambeeyaa lagu leeyahay jahanamaa lagulin rabaa nabiguna wuxuu yihi sala allahu caleyh wasalam xadiidka alcurwaad ibnu saariya innahu man yacish minkum fasayara ikhtilaafan kaiira ruuxii noolaada idinkamida wuxuu arki doonaa ismaandhaaf masaa'il asaasiya laysku maandhaafsan weliba siyaasadda iyo hogaaminta ku saabsan markaas wuxuu leeyahay haddii ay taasu dhacdo maxaa dawa ah fa calaykum bisunnatii wa sunnati alkhulafaa'i araashidiin ku dhega sunnadayda iyo dariiqadaydii qaabka diinta islaamka aan idiin fahansiiyo oon idinkugu horkacay ku dhega iyo khulafaau raashidiin oo haddaba sidaas ugu dhega caduu calayha binawaajidi wa iyaakum muxdathaati lumuur maxaa yeele fa ina kula muxdathatin bidca waa si bidca mukafira waaye doorashadan dimuqraadiga ah oo kale waa bidca mukafira ilaan waa muxdathaat lumuur masa nebi moxamed sala allahu aleyh wasalam ma la imaanin abuubakar lama imaanin cumar lama imaanin cuhmaan lama imaanin cali lama imaanin radia allahu canhu intaa loo wada waa muxdathaat lumuur fa ina kula muxdathatin bidca wa kula bidcatin dalaala kala saar ma leh meeshaana xoogaa lahoo diinta lagu nusray kalaa markii baarlamaanka la galo xoogaaya laga bedelayo sheekadaas wax ka jira ma jiraan waxaa la rabaa rabaanka inaadan u gelin maxaa yeelay adaa gaaloobaysid adaa gaaloobaysid marka taasna waa marjica qofkii marka gala macnaheedu waxa waaye oo yidhaah anigu waxaan naqanaya baarlamaan xibin baarlamaan iyo qofkii usoo yacni qalqali usoo doora iyo qabiilkii waa runtiida intuba islaamnimada waa ka baxeen maxaa u daliila ina aladiina irtaduu cala adbaarihim min bacdi ma tabayana lahum alhuda shaydaanu sawara lahum w amla lahum dalika bianahum qaluu liladiina karihuu ma nazla allah sanudiicukum fi bacdi alamri wallahu yaclamu asraarahum ama israarahum markaasuu alla gadaal wuxuu ka yidhi dalika bianahum ittabacuu ma askhata allaha wakarihu ridwaana doorashada dimuqraadi waxa alla carageliya maxaa la hayr islaam waa waman yabtaqi hayr islaam sooma markaas wakarihuu ridwaana ilaahi raaliyaashiisana waa naceen waa maxay waa radiitu lakum lislaama diinan soo maah diinta islaamku qaabka ay qabto waxa waaye kitaabka ee sunnada iyago biyo kama dhibcaan waay laakiin yaa nagu hogaamihayay dooro jireen muslimiintu taasay waxay dhihi jireen yaa noogu fiicanu nagu hogaamihayay laakiin waxa la yidhaha sharci dejin iyo waxaasoo dhamma macnaheedu waxawaaye iyo walajeedadeedu ummadan diinta islaamka in mar walba qayb doora laga saaro ilaa marka ugu dambaysa laga gaaro ruux muslimbaba in la waayo nimankan marka sidaasay ku shaqeeyaan qofkii marka gala eyda anugu sharci dejinaan macnuhu anugu rabbiyaan aha waay nabiga sala allahu alay wasalam iyo asxaabtiisa ridwaanullah calayhim diinta say u fahmeen ay u fuliyeena laka rabaa waan hadda adila akhriya man shaaqi rasuul fa calaykum sunnatii soomahin abuu bakar radia allahu canhu iyo saxaabadii oo dhan oo joogta saxaabadii khulafaa urasidiina ka wada afartii khulafoo joogta nimaa wuxuu sheegtay nabinimo oo musaylimatulkadaab laydhaah nimana ka dhashay reer banu xaniifa laydhaah oo wuxuu ihi anigu rasuulaan ah oo rasuulba waxaa weliba mihi aniga iyo muxamed yaa dhulku noo qaybsaya muxamed dadkiisi waa taageernauri aniga ima taageertiina baan jaaniska hele waa jaanis qaaliye markaas yidhin waa ku taageeranaa inaad horta beenaala tahay waa ku ognahay laakiin haddane waan ku taageeraynaa waa ku taageeranaynaa markay yidhaahdeen maxay saxaaba ka sameeyeen nimaan nabi ahayn ayaa wuxuu leeyahay anugu nabiyaan ah ninkii yidhi sidaas iyo qoladii tiri waa runtiis oo waa ku taageersannahay yidhi saxaaba maxay xalkay ka istaageen radia allahu canhu khulafaau raashidiin iyo maxay ka istaageen saxaaba iyadoo abubakar hogaamiha radia allahu canhu saddexda khulafo kale iyo saxaabadii oo dhan ay joogaan waxay ku xukumeen nimanka sidaasa inay islaam ka baxeen maxay nimankaasu ay baabi'iyeen wa khaatima nabiyiina aayaddaasay baabi'iyeen musaylima ba yidhi ma jirto kuwii ku taageerana waa runtiisa yidhi waxay baabi'iyeen laa nabiya bacdi xadiidkaas ah intaas markay baabi'iyeen saxaaba maxay ka heleen murtad waa islaamnimadu waa ka baxeen waa murtadiin xakamuu calayhim biridda wa xaarabuuhum ilaa ay diinta islaamka uga soo noqdaan maanta ninka dhahay marka sharci dejinaan ah iyo ninka dhahay sharci dejilaan uxul ah oo ninkan arrintaas ayaan haddaba rabaa in u qoondayn u doorto waa mudan yahee iyo ninka dhahay waa taageersanahay kulligood murtadiin waaye birtaa laga aslaa man badala diinahu faqtuluu qofkii diintiisii bedela oo hadaba maaragtay yidhaah sharci dejin aan haddaba rabaa ama ninkaanan sharci dejin u qoondayha yidhaah ama waa runtiis inuu sharxildhibaanyo sharci dejin sameeyahayo kulligood gaala waayo waana in la dilo ayuu nabigu sala allahu aleh wasalam qeexay waa xadiis saxiixo man badala diinahu faqtuluu yaa u taalla ammaan ma leh fiiri haloo kaadsha ma leh in la dilo kaliya ha go-aan wamaa aataakum arasuulu fakhuduuhu wamaa nahaakum canhu fantahuu man yutiicu rasuula faqad ataaca allah alla marka sidaasuu ka yidhi rasuulkiisuna sidaasuu ka yidhi qofka arrintaas sameena murtad waaye inaad taa fahantaan isku daya kii fahmi waayane berri maraan mar ahayn oo towba ayna jirin ayuu le ilaahay keliyaan rumeeyey waxaana waa ku kufriyey oo aan laka dabawadi jiray falamaa ra'uu ba'sana qaaluu aamanaa biاllahi waxdah wakafarna bima kuna bihi mushrikiin falam yakun yanfacuhum iimaanuhum lama raw ba'sana marka dadka dhahaya waxay haddaba dadkan waa khawaarij dadki muslimkahay dilaya ninkii sharci dedin sheegtay ee rabbinimo inuu sheegta macnihiisu ou yahay itaqaduu axbaarahum warubaana arbaaba min duuni illahi iyo xadiidkii tirmidi uu wariyayo nabigu ku fasiro sala allahu aleyh wasalam taxliil iyo taxriimay ka qaateen ou ahay xadiidka xasanka ahay ninkaas markaa ninkii ku xukumo riddo ee inuu dila in la dilana man badala diina faqtuluuhu ku dul saara ee intii tabartiisa aan waxba ka reeban khawaarij ma ah waa sidii saxaabadu sameeyeen abubakar iyo cumar iyo cuhmaan radia allahu canhu iyo cali iyo saxaabadii oo wada jireen hadday saa ku xukumaan ma khawaarijyaah iska fiiri adug ninkii rabbinimo sheegtay ninkii nabinimo sheegtay weliba nimankaas nabinimada sheegtoo riddada lagu xukumay nabi moxamed calayhi salaatu wasalaam waa maaragtay nabi ilaahay aniguna nabi ilaahay aan howdhihi jira markaasi markay adaanayaan ashhadu an laa ilaaha illa allah ashhadu ana muxamadan wa musaylimata rasuulallah ay dhihi jireen waa duka jireen waa adaani jireen adaankooda saasoo rasuulallah adaankooda wax kasoo qaad mayo birtaa laga aslay kuwaana adaankooda wax kasoo qaad male salaadooda wax kasoo qaad male nag ayaa laga dhiga magarat in allaale intii barnaamijka ku kacay ama wadaad ha aada amba waran laha ahaado culummada u fatwoonaysaoo dhahaysa doorashada ha laga qaybgalo ayagay ku xog yihiin maxaa yeelay doorashadu inay bannaantay u sheegayaan in haddaba sharci dejin laga qayb qaatoe dowlad noocaasa la dhiso ninkii qaba asuguna waa ku daran yahay halkaas waa inay ogaadaan waa naqaano rag nagamida rag aan saaxiib ahaa jirna ka mida kulligood dhakada ka saar adinkaa laydinka dhawaaye koraa laydinla hadlay hoosaa laydinla hadlay haddee waa kanaa marka kusoo dhawaada kusoo dhawaada ninku hadduu yidhaahdo waan ogahayoo rag badanaa tarbiyada xagga qubuurta aad ugu badan hadduu yidhaahdo maalan qofku anugu nimankan qubuuriyiintaan dhexkagelaa dhexkagelaa shirkigoodan la dhexgelaa saan u toosiyo oon qaladkuuga saxo ma cudurdaaraad u haysi waa maya waa gaaloobaad leedihin qofkii gala qubuuri waay baarlamaanka marka waxuu uga duwan yahay ilan waa shirkul xukmi waaye qofkii gala mase waxaad dhihi rabtiin dolar badanaa la qaada saddex kunoo dolara qofka bisha usoo xorohaysa marka maslaxa ku jirtaad rabtiina lasoo roogsatiin soo maha taas qofaad ku dhagraysiin male midda laysku haayo waa culummada iyagoo wax og oo arrintaas la socda u mujaamaleyhaya beentiin waayo wax ka jirana ma jiraan dowladda sidaas ku dhisato kuwa hadda jira ay ka mid yihiin waa dowlatu ridda madaxweynaheeda baarlamaankeeda ra-iisul wasaare kulli waa dowlatu ridda waay caalam islaami waxaa la yidhaha waxaa ka jirane waa noocaas inta hadda anigu aan ka ogahay waa isku xugun ama laanlaanka ha noqdo ama kuwa xamar jooga ha noqdaan ama kuwan kaleo sacuudiga ee jooga ha noqdaane anugu wax kala reeban ma ogi mujaahidiintuna arintaas waa fahansan yihiin dad badanoo horuugu xiiqayo hadda heeska jira cid ka yeelaysa male cid ka yeelaysa male caama adugu aad xoraysasood leedahay maaragtay aqlabiya lagu ta waxba kuu tari mayso kuwaas waxba kuu tari maa laakiin culummada jihaadka iyo barnaamijkiisa fahantay waa la socdaan wallahu aclam waa tahay sheikhanaa gebagabadii ayaan soo gaarna waraysigayna aad aad u mahadsan tahay sida aad wax noogu faahfaahinayso sheekh nuur su-aashaan su-aalihii ugu dambeeya weeye dimuquraadiyadda ayaa ummadaha lagu maran habaabinayaa oo looga dhigayaa inay isku xukumaan oo ay wax ku doortaan haddaba maxay tahay dimuqraadiya
xukmu ilaa lishacbiyay ku dhisan tahay ingiriis ku akhri ama carabi ku akhri ama afkaad rabta ku akhri waa lafdi marka horeba yunaani ah labadaasuna iska sahay xugun iyo shacbu kaas waaye marka diin islaamiya ayaga layskuma baadi goobo qofkii rabaa inuu dimuqraadiya qabsado dimuqraadiyada iyo doorashada waxooda isku qaato diin islaamiya isagu laysku farago diinta islaamka waa baxa murtad waa qofkii raba diin islaamne waa ku kufriya waa daaquut taasu haduuna daaquuta kufrin islaam u ansixi maayo faman yakfur bidaaquuti wa yumin billaahi faqad istamsaka bilcurwati lwuthqa daaquudka qofkii ku kufriya ee alla rumeeya daaquudka xaqiisu waa in loo kufriya allana xaqiisu waa in la rumeeyo oo keligii haddaba la waxido faqad istamsaka wuxuu qabsaday bilcurwati lwuthqa mareegtii kalsoonida badneed lanfisaama laha nodgo iyo maleh in haddaba qaybu ka go-do taas marka warkeedu waa la celceliyaa maxaa l ayaga in badan lagu celceliya ayagana waa lagu celceliyaa taasay haddaba ujeedaa mooyaane horaan usoo sheegnay waxa soo haray marka qaaraa waxay rabaan inay noqdaan qiil u raadiyaan bahashan qiil waxba u raadina waman yabtaqi hayra alislaami islaam waxaan ahayn ruuxu raadiya falan yuqbala minhu wa fi laakhirati min alkhaasiriin laga yeeli maayo aakhirana kuwa hoogow ka mid yahay waxay marka inta badan sameeyaan markay dimuqraadiyada ay samayhayaan kow maxay sameeyaan dastuuray dejiya dastuurka la dejiya muxuu ka bedelya qur-aankiisu bedelkaya wuxuu rabaa qofku markuu loo dejiyo ilaa qofka in badiil la siiyaa la rabaa moogta markaasu wuxuu leeyahay dastuur la sameeyo dalku dastuur waa inuu yeeshaa ay leeyihin dastuurkaasuna waa maxay waa wuxuu shaydaan wuxuu shaydaan waay kitaabkii sunnada dadkan muslim waaye ayaga u marjica ilan dastuurku waa lafdi farisiyo lacarabiyo bimacnaa marjic waay marjic waxa waa kitaabkii sunnada arrintaasay marka ka dagaalamayaan markay qabsadaan dhulka oo ciidankooda ay meesha ku hantiyaan ay dareemaan cid hadda la murmi karta inay meesha ka muuqan arrintaasay keenaan macnaheeduna waa sida soo socota waman yacshu can dikri raxmaani allah naxariista badan dikrigiisa oo in huwa ilah dikru lilcaalamiina qur-aankii ugu horeeyo qofkii ka indhabeela alla muxuu yihi nuqayid lahu shaytaana shaydaana u qoontaynee fahuwa lahu qariin shaydaana ku xiran waxay rabaan marka inay dadka ka bixiyaan marjici islaamka markaasa dastuura la sameeya dastuur markii in la sameeyo oo qofkii waayaha yidhaah oo musaadaqeeyo waa sax yidhaah macnaheedu waxay tahay diinta islaamka waa baxay xisbullaahi waa ka baxay waxuu noqday xisbu shaydaan istaxwada calayhim shaydaan shaydaana qabsaday fiijistay fa ansaahum dikra allahi dikriga ilahu ilowsiye kowta labata gooba taasu ah markaasuu allah wuxuu ulaaika xisbu shaydaan urur shaydaan kuwaasaa ah aayatiinkooda waa sidee alaa ina xisba shaydaani hum lkhaasiruun midda kale qofaa wuxuu rabaa inuu yidha anigu ururka shaydaankana waa ka mid naqahaa ururka ibliisna waa ka mid naqanaa laba qalbi miyaad leedaha maa jacala allahu lirajulin min qalbayni fii jawfih hal wada uun raac laba wada raaci ma kartid allahuma inaad munaafiq naqayso birina aad gaalada jahanama kula jiraysa maahan in allaha jaamicu almunaafiqiina walkaafiriina fii jahannama jamiica alla wuxuu leeyahay arki maysid nebiyow ogaan maysid ruux alla rumaysan maalinta mana rumaysan ee wax alla rasuulka dhana jeclaanaya arki maysid laa tajidu qowman yu'minuuna biاllahi walyowmi alaakhiri yuwaaduuna man xaada allaha warasuulah walow kaanuu aabaahum aw abnaahum macnaha allaan rumaysana maalintabana waa rumaysanahay alle rasuul wax ka dhanna waa jecelahayo qalbigayga ayaa labadaas isugu geyaa waa mustaxiil wax ka jira ma jiraan ma jiraan mar haddaad adigu tiraa anuu wax alle rasuul kasoo horjeedaan jeclaysanahun gacashana macnaheedu waa inaad allah rumaysana maalinta mana adan rumaysnay ayadi kaloo ku jirtay fii suurati almaa'ida ilahi wuxuu uhi walow kaanuu yu'minuuna biاllahi wاnnabiy wma unzila ilayhi ma اtahaduuhum wliyaaa walaakina kaiira minhum faasiquun waxaa kaloo y su-aalaan dadku waxay leeyihiin sheekh maxaa badiila maxaa badiila waa iskacadda kitaabkii sunnadii say u fahmeen nabi maxamed alayhi salatu slam iyo asxaabtiisa ridwaanu calayhim aaba taale ma dimuqraadiya yaqiineen dimuqraadiya waa diin gaalo hadda la keene marka kun iyo saddex boqol oo sano ayaa lagugu soo dhaqay mar waxaa soo dhex galay tataarkii markaa kale ilaa laga soo gaaro boqol sano in laga joogaya maqanta dowladda islaamka inaad marka tiraa maxaa badiilah haddee badiil haddaan la helayn in gaalada loo baylihiya maaha wadanka umaadan baylihin haddaad kasoo horjeed leedaha waa kufri dimuqraatiyadu waa xukmu shacbi lishacbi waxay kasoo horjeedaa in alxukmu ilaa lilah amar an laa tacbudu ilaa iyaah geesaad ka tuma weysa uma baylihin laakiin haddaad iya dhexdooga gasho aad tiraa sheekhayaalaha ku jiree ma sheekhayaalaadka cil badantaa la yidhaha muggaas waa muggaad u baylihaysa dhulka oo isay rabaan ka yeelayaan ayaguna waa ku og yihiin inaadan wax badan u tarayn laakiin intaa yarood ayaga ka dhex muuqatay dan waxay le dhib waa nagu hayaa oo waxyaalo badanoon samaylayn haddoon nala joogi lahayn ayaa hadda aanan samay karin laakiin dheefta uu noo leeyahaa ka daranoo waxa waaye ummaddaas ayuu indhahooda carakushuba taas marka waa inaan ogaan taas markaad ogaato diintan islaamku sidii allah u rabay ayay ku socaysaa saad u rabta ku soco mayso niman munaafiqiin la yidhaha waxay maageen qaab xoogaa madoofikaa ama qaab xoogaa laysku dardarayo wax sameeya wixii ka raaca waa la ogaadaad ina almunaafiqiina fi daraki alasfali min annaar ayay mudaysteen qaybta ugu hoysa ama dabaqa u hooseeya ku jiraan waxaad ogaataa oo kale walaal ilaahay ka baq adduunkan waxaa kaa raacaya go hal go-oo aad ka qaadaysa oo qabriga lagula geeyahayo waxba ka heli maysi dadkana inay allah rumeeyaan oo haddaba inta in rume ay waajibto iimaana isu keeni kara ee isuma keeni karo badar la cunaa isuma keeni karo allah muxuu yihi subxaanahu wa tacaala low anfaqta maa fi lardi jamiican ma alafta bayna quluubihim walaakina allaha alafa baynahum inahu casiizun xakiim hoog intaasaan ku jirnaa mar haddaan diinta islaamka qaarna ka tagnay qaarne waa ku dhaqmayna aan dhahnay fatuminuuna bibacdi alkitaabi watakfuruuna bibacdin famaa jazaau man yafcalu dalika minkum ilaa khizyun fi lxayaati dunya hoog waa haynaa marka qaar kale qaar shubhadaasay fureen qaar kale waxay yidhaahdeen dadka ammaan darrada haysata iyo yani maaragtay waxaa la rabaa adduunku ammaan waaye in ammaankaas laga qaybgeliyo oo soomaalida dhibkan iyo rafaadkan iyo meelahan ammaankaas laga qaybgeliyo ala rabaa macnaheedu waa maxay mataqaantaas gaalnimo oo doorasho dimuqraadi bah laysugu keenee waa in dadka ammaan lagu soo dabaalaa dalka been waayo taasu hal xaba kama jirto ammaanka oo ah dadka in la dilo waxaa ka daran dadka in alla laga furo allaa yidhi waalfitnatu ashaddu min alqatli waalfitnatu akbaru min alqatli fitnadu waa shirkiga kufriga oo dadku inay doorasho dimuqraadiya iyo galaan diinta uga baxaan waxaa haddaba ay tahay mid ka daran in la dilo ma garat taasna waa midaas waxaa kaloon kusoo gebagabayaha ma ogdiin sideedaba cilmiga ama aqoonta dhabta waa aqoontii alla waay aqoontii alla waay cilmiga rususha alle la timidoo wuxuu raxmaana ah aqoona cilmiga shayaadiinta oo wuxuu shaydaanaha ku dagmina waxaa dadka inta badan inay u nuglaadaan gaalada barnaamijyadeeda waxaa keenaya dadka in kitaab iyo sunno ay bartaan ay ku camal falaan tacalam kitaab allahi wattabic maa fiihiya ku yaraatay cilmi kale ay soo barteen oo unesco iyo waxyaalahaas oo wixii gaaladu jecleed uun qofka la jeclaysiihayo awna haddaba soo aqoonyahan isu haysta uu yahay arda ibliis ou soo baxaya mana is oga markaasuu leeyahy anaa aqoon-yahan ah adeer aqoon-yahan haddaa tahay bal ha lagu arko kitaabkiisuna waxaad ka taqaan maye waxa waaye maaragtay waan garax ah waa daaji iska leh mana yaqaano way sugnahay ilaan kitaabka sunnada ninka yaqaano waa inuu ku daydaa nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam iyo khulafaau raashidiin radia allahu canhu ninkan ku dayahaaya ee john nimankii adam smith iyo balaayo badhan oo dhaqaalaha iyo barnaamijyahaasay dejiyaan laleeyahay iyo ninka kaleeto isaguna ahay nadariyada ama nadariyaadkan hadda loo qaata si waxyuraxmaan loo qaatoo kale wax ka jira ma jiraan haddaan soo duuduuba marka cilmi waa cilmiga alle subxaana wa tacala alle muxuu leeyahay asaa ileen abuuray alle wax walba alaa yaclamu man khalaqa huwa latiifu lkhabiir ina allaha yaclamu wa antum laa taclamuun cilmigeena wuxuu yahay anunku xageen cilmigaan ku hayno cilmigaanayna waxaa nadar wax yaroo mulaaxadaad iyo tajaarib yaroo xoogaa aan ka indhaynay waayo wax beesharku maanta ku faanayo muxuu hayaa cilmiga laga hadlayo waa cilmiga haybka iyo waxa muuqday waxaan muuqanba kulmihay waana cilmiga alle caalimu lghaybi washahaada ina allaha yaclamu antum laa taclamuun ilaa shan aayadooda qur-aan ku jirta in marka la fahmo waa laga marmaan aad baad u mahadsan tahay ee sheekh nuur ugu dambayntii maxay dadku u diidan yihiin in ay kitaabka allah isku xukumaan maxayse uga cararayaan diinta islaamka bismillaah taas waa iska caddahay dadka waxaa haystaa waa dacful iimaan qaar ka mid ahay haystaan qaarna iimaankiiaba laga saaraba maxaa yeele intaasaa gaalo lala joogay ilaahayna wuxuu uri waina shayaadiina la yuuxuuna ilaa wliyaahim liyajaadiluukum wain atactumuuhum inakum la mushrikuun haddaad gaalo raacdaan gaalaad tihiin doodaha iyo baraha bulshada waxa loo furaana dadkaas in la gaalayaal raba mogtahay ilan tabar saasa male kii xoogaa dhalla ku jirto dagaal lagu arko adiga argaxisaa taa leh lagula hadli ma in oo beesha caalamku wax kaa qabato waayo argaxisaa leh kii kaloo la wada karan waxaa leeyahay nin macquul ahaa tahee mar kale iyo kulan wacno wanaagsanaa leh ilaan waa la cuni rabaa xabad ma yaqaana leh marka alla wuxuu yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu in tutiicuu fariiqa min aladiina uutuu lkitaaba yaruduukum bacda iimaanikum kaafiriin mar haddii ummaddii gaala raacday ee qaarna u qaxeen qaarka kaleetana halkan ay ku soo dhowayaan doorasho dimuqraadiya ay ula fadhaan macnaheedu waxa waaye dadkii fisqiyo fujuur say ugu dhex jireen ee loo dhahaya waxa waaye ilbaxnimo ee loo dhahay xorriyad waaye ayaa dadkii shaydaan duufsaday markaasuu alla wuxuu leeya ayuha aladiina aamanuu in tutiicuu aladiina kafaruu yaruduukum calaa acqaabikum tankisuun dadka marka alla subxaanahu wa tacaala oo arraxmaan raxiima iyo ka tageen ee waxay rabaan inay raacaan ibliis iyo ubadkiisa afatattakhiduunahu wa duriyatahu wliyaaa min duunih wahum lakum caduwun bisa lidaalimiina badala allahu araxmaan raxiim inaad ka tagteen iyaad waxaad raacdeen soo maha cadowgiinni oo ibliis ubadkiisa ah waxaad isdhaafsaneedaa xumaaday weliba aqoonan ka jiraya inaagule aqoon waa dadka siyaasadda iyo falanqaynteeda iyo rugcadaayku hal xaba kama jirto waxay ka ogyihiin ilaahay cirarka iyo dhulka iyo naftooda abuuristooda kama qaybgelin midda kale anugu wax buuxo aqoona kitaab iyo sunnaan idin siiyey nimankaasna caawiyo ka dhiga maayo mid ka mid a wamaa kuntu mutakida almudiliina cadudaa ilaa waa kuwa dadka inay dhumeeyaan rabo waxaa markuu warku yahay dadka waxaa haystaa qaar waxa waaye kitaabkiiyo sunnada inay bartaanay u baahan yihiin ee indhaha loo fiiqo ilaa indhihii ay ebirkaa indha fiiqay u baahan yihiin alla wuxuu wari saa hadayaba soo qaadana walow kaanuu yu'minuuna billaahi hadday ahaan lahay inay alla rumaysan yihiin wanabiyi nabigana ay rumaysan yihiin wamaa unsila ilayhi nabiga wixii loo soo dejinay ay rumaysan yihiin mattakhaduuhum gaalada kama dhigteen awliyaaa gacallo fisqiga waxaa jira mid oo kufriya sida fisqi ibliis oo kale fafasaqa can amri rabbii soomayn fisqigan marka waa kufri dadka marka waxaa haysta waxaa waaye haddii kitaabkii ka leexdeen ee ayagu barashadiisii iyo dadka inay ku socdaan dadka ay baran ay ka leexdeen ee ilmaheeda yuneska geysteen ee dugsi hoose dugsi dhexe dugsi sare iyo bakarios iyo magister iyo doctoore ay soo qaateen intaas gaal hadda uu calmihayo waman yacshu can dikri raxmaani nuqayid lahu shaydaana shaydaankiyaa ku xiran shaydaanku waxuu qabaha wa inahum la yasuduunahum can sabiili jiidka alley uu ka leexiha wayaxsabuuna anahum muhtaduun waxay ismoodaan inay hanuunsan yihiin xataa idaa jaaanaa qaala yaa layta baynii wa baynaka bucda almashriqayni fa bi'sa alqariin alla marka wuxuu leeyahay hadday alla rumay lahayen nabigana rumay lahaayeen wixii nabiga loo soo dejiyo waxigana ay rumay lahaayeen ma ittakhaduuhum wliyaa marka iimaan la-aanaa jirta waay macnaha laa tajidu qowma yuminuuna daata waan akhriyahim nimankan marka waxyaalaha weliba farsamada ay wadaan waxaa lagu leeyahay horta dastuura la samayha kadibna aftiyaa loo qaadaa kadibna waxaa la dhisaa baarlamaan kadibna waxaa la dhisayaa baarlamaanka cusub ee dowladda usoo dhisaa xukuumadda usoo dhisaa kadibna waa ka macnaheedu waxay ka dhigantihiin culammada islaamka ninkii abraha la dhihi jiro oo- oo- oo kirishtaanka ahay suuratulfiil alla uga hadlay markuu rabo inuu kacbada dumiyo muxuu sameeyey wuxuu sameeyey kacbow ka dhisay yamanoo mugaas uu gumaysa kacbo ka dhis asuu qurqurxiyey waa qurqurxiye hadda fiiri muxuu rabaa carab oo dhan inay soo xajiso kacbada dastuurka waxaa loo sameeyahay diintii araba in lala diriro moogtahay kana lagula dirira waa inaan baabi'inaa sidii ninka carabka ahay kacbadiya maamo oo ka dhisay oo ka dhisay yaman oo uu ina dhex galay oo ku saxarooday ayuu derbigii marmariyey saxaradii wuxuu kacba dhahay asna iyo caroodo wuxuu soo du- inuu soo dunsho wuxuu isku dayay kacbadii waata ilaahay ku diray ciidamadiisa kuwaana insha allahu tacaala ciidamadii alle ayaa haddaba maaragtay alla ku dirayaa waxay rabaan inay kitaabka ilaahay kula diriraan dastuur diinta ilaahay dastuur inay kula diraan rabaan ilaahayse ka heli maayo inaa naxnu nazalna dikrah wa inaa lahu laxaafiduun aleesow kacbadu ilaalihay ayuu u ilaaliha kitaabkiisa u ballanqaad iyo si ka daran weliba isla markaas waa lagu biyo keeno hadda waa iska waramaayaan koox yaray meel ku heestaanay la warwaramaya baraha bulshada wax ku qoraan maahayne tala gacantooda kaba baxday gaalaxa u yahay ameerika haddaba u ugaasad ahayd ciidana waa taa iska ooyeysa waa taa iska wayeyso cuduradii ciidan ilaahay cilmadiis ka mid ahoo hergebki ay karoona u bixiyeen aa ku dhaca markaasay maalin walba la'aaya waxna kama qaban karaan afghanistan waa ka bixinayaan soomaaliya waa ka bixin kama bixina nafahaysa ee dantay shala ka lahayn waa ka leeyihiin haddane waxa waaye tabaraa ku yar inay uun soo noqdaan ama waa baxna yidhaaheen dhinac kale ka soo wareegaan waa wixii lagu yaqiin waaye marka dadka waxa haystaa waxa waaye jidkii waa u cad yahay laakiin dacful iimaan hadduu ku haayo qofka waxaa la yidhaah hadduu raashinka ka ka- ee- ee cuni waayo uu raashinka cuni waayo macnaheedu waa jiran yahay soo lama yidhaah waa jiran yihiin marka dadka oo nifaaq iyo dacful iimaan iyo xubu dunya iyo karaahiyatulmowt cudurro dilaay ah oo alla sheego rasuulkiisu sheegay qabaan in laga daaweeyane waa inay horta diinta islaamka ruba alla ku kalsoonaadaan nabiga sal allah alay slam ay ku kalsoonaadaan culummada islaamkane waxaa haddaba maaragtay uga dayhaan abubakar iyo cumar iyo cuhmaan iyo cali radia allahu canhum iyo saxaabadii oo dhan in marka halkaa horta xalka laga jeriyo ee qibladan america yurub aan ka leexina waa laga marmaan ee abrahahan de- de- dastuurka isugu keena aadiyaasu diinta ugu baabi'ane waa la soconaa ha ogaado in cid moog jirta yow moo- yow moodin haddii in yar uu moog tahay waxay yidhahdeen moogtahay adduunka haddaad adugu dhowr qofood ajarto adduunkao dhan ma ajari karti qolaa ku fahmaysa markaa le warregaa waa lagu yaqaan marka waa fahansannahay waan isfahansannahay ilaahay subxaanahu wa tacaala diintiisa aan usoo noqonno nabigu sala allahu aleyh wasalam wuxuu ihi markii ay xudayfa weydiiyey radia allahu canhu tacalam kitaab allahi makhrajulfitna ma rabta kitaabka alle baro kuna camal fal wattabic maa fiih marka tacalum iyo itibaaca la rabaa sunnaduna kama hirto markii la sheego kitaabka taas ayaa noo ballanaa insha allahu tacaala duruustane dadku inay aad ugu dadaalaan alla adigu adaa u baahane anagu hadaba alla wa hadda naga maarma yaa ayuha annaasu antum alfuqaraau ila allah wallahu huwa alqaniyu alxamiid wallahu subxaanahu wa tacala aclam jasaahu allahu khayran kaasi waxa uu ahaa fadiilatu sheikh nuur macalim cabdiraxmaan oo toddobaadkan marti ku ahaa barnaamijka diiradda jimcaha waxaana uu shiikhu ka waramayey isagoo sharci ku cabbiraya waxa ay shareecadu ka qabto doorashooyinka shisheeyuhu ay damacsan yihiin inay ku qabtaan dalka soomaaliya inkastoo la isku khilaafsan yahay hannaanka doorashada ay u dhacayso ciidaroos sabriye ayaa waraysanayey shiiqa barnaamijka lamid intaynu ku kulmi doonno waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها